وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fii suurati huod qisadii nabiyullaahi nuux maca qowmihi ayaanu ku dhex jirnay waxaan soo aragnay nabiyullaahi nabiyullaahi nuux oo allah subxaanahu wa tacaala uu amray inuu doon samaysto oo doontiisii diyaariyey huma la amray in waxa noolaha ah ee ruuxda leh nooc kasta kulligii inuu laba qaybood ka qaado oo doonta uu ka saaro ahalkiisana uu saaro ilaa dadka gaalada mooye dadka mu'miniinta ah ee isaga raacayna inuu saaro arrintaas ayaa la amray tiibuu marka nabiyullaahi nuux uu dadkii amraya doontii in la koro wa qaala nabiyullaahi nuux wuxuu yidhi irkabuu fuula doontii irkabuu fuula fiihaa doonta dhexdeeda fuula buu ku yidhi bismi illaahi xaala kownikum ama qaa'iliina idinkoo odhanayo bismi illaahi allah magaciisa ayuu ahaaday majreehaa doonta socodkeeda iyo wa mursaahaa joogsigeeda doonta ay istaagtaa labadaba ilaahay magaciisa ayuu ku sugnaaday weeyaan ay ku sugnaadeen inna rabbii aniga rabbigayga lakafuurun allihii dhaafid badan weeye oo addoommadii markay addoommadiisa dunuubta ay uga soo laabtaan u dhaafid badan raxiimun alla naxariisasho badan weeyo addoommadiisa raxmadiisa ku camimo weeyaan marka wa qaala arkabuu fiiha bismi illaahi majreeha wa mursaaha amarkii nabiyullaahi nuux wuu qaatay dadkii doontiibuu maaragtay amray inay fuulaan makhluuqaadkii loogu talagalay yacni nooc kastaa labadiisii qaybood ayuu maaragtay sidaa doontii u saaray marka mufasiriintu waxay leeyihiin hadalkaa waqaala arkabuu fiiha bismi illaahi majriha wa mursaaha mar hal kalaam oo isla socdaa laga dhigi karaa marna laba kalaamoo irkabuu fiihaana hadal go-an wey bismi illaahi majreha wa mursaahaana hadal go-an ayaa laga dhigi karaa labadaba sida maaragtay zamakshari kitaabkiisa kashaafka uu kusoo guurinayo sidaasoo odhanaya markii hal hadal oo wada socdaa laga dhigaa waa tii hadda aan marnay weeyaan wa qaala nabiyullaahi nuux wuxuu yidhi irkabuu fuula fiiha doontii bismi illaahi qaaili yacni musamiin allaha idinkoo saasoo kalea loo jeeda ama qaa'iliina idinkoo odhanayo bismi illaahi allah magaciisa ayuu ahaaday majreehaa ay waqta jaryihaa socodkeeda ay soconayso waqtigeeda allah magaciisa ayuu ahaaday wamursaaha waqta irsaa'iha joogsigeeda iyo marka istaagaysana magaca ilaahay buu ahaaday subxaana wa tacaala waqtigeeda weeyaan kaas waa markii hal kalaam laga dhigo wey haddii laba kalaam laga dhigo qaala arkabuu fiiha ayuu hadalka ku qaybta ku dhammaystirmay bismi illaahi majreha wa mursaahaana mubtada iyo khabaraan ka dhigaynaa saasay maarata mufasiriintu leeyihin wa qaala allah wuxuu yani nabiy llahi nuux wuxuu yidhi irkabuu fuula fiiha doontii fuula bismi illaahi magaca allah ayuu ahaaday waa hadal cusub oo bilaabanaya weeyaan majreeha socodkeeda iyo wa mursaaha joogsigeeda labaduba allah magaciisa ayuu ahaaday marka amarkaas ayuu nebiyullaahi nuux dadkii uu siiyey doontaana ilaahay magaciisa ayaa lagu ilaalina yacni maaragtay socodkeeda iyo joogsigeedaba magaca ilaahay bay ku koreen markay istaagtana magaca ilaahay bay subxaana wa tacaala ku istaagaysaa weeyaan marka majreha wa mursaaha yacni maaragtay waxaa la yidhaahdaa laba maaragtay darfu zamaanna waa laga dhigi karaa masderna waa laga dhigaa labadaba oo markuu darfu zamaanka yaho ismu zamaan uu yahay waxaa la leeyahay lafdiga waktiga ah ayaa go-an oo waxa weeye yacni majreha wakta jaryiha wa mursaaha wakta irsaa'iha lafdigaa waktiga la yidhaahdo ayaa meesha ka xadfanay leeyihin ama bismi illaahi ijraa'uhaa wa irsaa'uhaa markaan maaragtay masaadir ka dhigno socodkeeda iyo joogsiga labadaba allah magaciisa ayuu ahaaday weeyaan ina rabbii aniga rabbigayga lagafuurun allihii dhaafid badan weeye oo addoommadiisa u dembi dhaaf badan qufraankiisa raxmadii yacni maar dembi dhaafkiisa uu waasac yahay weeyaan raxiimun haddana naxariisasho badan maxaa yeelay raxmaddaba waxaa ka mid a allah inuu mu'miniintii doontaas oo alwaaxda iyo masaamiirta ka kooban uu ku badbaadiyo baynamaa uu halaagay dhaalimiintii mujrimiinta ahayd la halaagay marka allah naxariistiisa taas baaba ka mid ah walidaalika waxa weeyaan dhaalimiintaas in la halaagay ayagana ilaahay uu badbaadiyey yacni maaragtay ayna rabbigooda ay kaga mahadinayaan wuxuu rabbi fii suurati lmu'miniin noogu sheegay faida stawayta anta waman macaka cala alfulk faqul alxamdu lilahi aladii najaana min alqawmi alaalimiin haddii nuuxow adiga iyo dadka kula jiraahi oo mu'miniinta ahee doonta kula raacay aad doonta dusheeda ku ekaataan faqul alxamdu lilahi aladii najaana min alqawmi alaalimiin waxaad tidhaahdaa allah baa mahad iska leh allihii naga badbaadiyey dadka dhaalimiinta allah baa mahaddaas iska leh sidaa dheh baa la leeyahy walidaalika ayaa maaragtay ibnu kathiir raximahullah uu soo guurinayaa yacni maaragtay inay shay mustaxaba tahay qofka markii uu maaragtay doon raacayo markab raacayo daabad uu raacayo gaari uu raacayo maaragtay diyaarad uu raacayo wax alla wixii la fuula markuu raacayahay inuu ilaahay subxaana wa tacaala magaciisa xuso inay shay mustaxaba tahay yacni weliba marka uu raacinta bilaabayo inuu ilaahay magaciisa uu xuso ayaa maaragtay la doonayaa sida allahba fii suurati zukruf uu noogu sheegay waaladii khalaqa alaswaaja kullaha wajacala lakum min alfulki walancaami ma tarkabuun litastawu calaa duhuurihi uma tadkuruu nicmata rabbikum ida stawaytum calayh وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون يعني سلا إنه قفك أخريه أذكارتاس أو معرفة إلى آية القرآن إنه أخريه أيال الربا مركو قارية معرفة راعيه سفر أو صعبه مركو معرفة مركب راعيه مركو طائرة راعيه مركو قاريد عادي فوليه وحو ضرب حنقضي يعني إنه معرفة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين waina ilaa rabbina lamunqalibuun inuu yidhaahdo ayaa la rabaa oo tasmiyadii iyo taxmiidkii iyo tasbiixdii ay ku jirto weeyaan wahiya tajri bihim fii mawjin kaljibaal wanaadaa nuuxun ibnuhu ibnahu wakana fii macdilin ya bunaya irkab macana walaa takun maca alkaafiriin wahiya tajri marka wahiya tajri jumladan yacni waxaa la yidhaahdaa waxay la xiriirtaa jumla meesha ku qadaran oo uu ku tusinaayo siyaaqa maaragtay aayadda uu ku tusinayo ayay la xidhiirtaa macnaheedu waxa weeye markuu nabiyullaahi nuux amray uu yidhi irkabuu fiiha way fuuleen farakibuu fiiha musamiina allah doontii bay fuuleen ayagoo ilaahay magacaabayo magacii ilaahay xusayo ayay raaceen wa hiya walxaalu hiya doontuna tajrii wa hiya doontuna tajrii mid soconaysa ay tahay bihim dadkii saarnaa nuux iyo dadkii mak- makhluuqii saarnaa ay la soconayso yacni biyihiibaa meel walba ka yimid duufaantiibaa timid doontaasuu rabbi subxaanahu wa tacaala ayuu ku badbaadiyey marka way fuuleen iyadoo ay maaragtay nabiyullaahi nuux iyo dadkii raacay ay doontii la soconayso weeyaan wa hiya doontuna tajri ay soconayso bihim nabiyullaahi nuux iyo dadkii raacay ay la soconayso fii mawjin hir dhexdii ay kula soconayso hirkaasoo kaljibaali buuraha oo kale la mid ah hir oo buuraha oo kale la mid ah ay kula soconayso wanaadaa nuuxu ibnah wanaadaa markay doontii raaceen oo maaragtay i- biyahaas oo amwaajta iyo hirka ay dhex marayso wanaadaa wuu dhawaaqay nuuxu nabiyullaahi nuux ibnahu wiilkiisabuu u dhawaaqay wuxuu yidhi yacni wiilkiisa u dhawaaqay wa kaana wiilkuna wuxuu ahaa fii maczilin meel fog ayuu kaga sugnaa wuu ka fogaa yacni fii muntaxaa minhu meel ka fog buu ku sugnaayo nuux wuu ka fogaa weeyaan wuxuu ku yani waxaa ujeed ya wa kaana fii maczilin meel fog buu ku sugnaayo nabiyullaahi nuux buu ka fogaa wiilku weeyaan wuxuu yidhi marka nabiyullaahi nuux yaa bunaya wiilkaygiyo wiilkaygo irkab macana irkab macana doontii fuul macana annaga la jirkeenna soo fuul kaalayo doonta nala raac walaa takun ha ahaanin maca alkaafiriina kuwa kufaarta oo la halaagayo mid la jiraa ha noqonine kaalayo doonta nala soo raac buu ku yidhi hadalkaas ayuu nabiyullaahi nuux wiilkiisa uu ku yidhi weeyaan marka allah wuxuu leeyahay doontan amwaaji iyo hir dhexdii ayay ku socotaa mawjkana waa soo marnay yani waxaa la yidhahdaa makhtalata min almaa'i wartafaca ayaa la yidhaha cinda ishtidaad riix markay dabayshu ku badato oo ay aada dabayshu u dhabato ayaa maaragtay biyihii kor noqonayaan isdhex gelayaan markaasay kor noqonayaan markaasuu rabbi ku suureeyey inay yihiin yacni maaragtay hirka inuu yahay buuro oo kale la mid yahay xaqiiqat alamr waa sidaas wey qofka badda arko hirku marka uu soconayo waxaad moodaa maaragtay buuro waaweyn oo kaleeto buu la mid yahay weeyaan buurahaas buu ilaahay subxaanahu watacaala ku xifdiyey wahiya tajri bihim fii mawjin kaljibaal yani waxaa la tusinaya doonta nabiyullaahi nuux oo samaystay waa masaamiir iyo alwaax bay ka koobnayd sida allah uu noogu sheegay haddana ilaahay waa ku xifdiye subxaanahu watacaala amwaajtaa iyo roobkaa iyo dhulkaas hirkaa maaragtay ee biyaha dhulka kasoo burqaday iyo samada kasoo da-ay iyo hirkaas dhexdiisa ayuu rabbi subxaanahu watacaala ku badbaadiyey weeyaan waan yani arki doona insha allahu tacaala allah oo odhanayo waxamalnaahu calaa dati alwaaxin wadusur tajri biacyunina jazaan liman kana kufir aayad bayd waa mucjiza walaqad taraknaaha aaya fahal min mudakir yani waa mucjizay ahayd maaragtay doontan yani nabiyullaahi nuux oo ilaahay ku badbaadiyey waa shay iska mucjizaawe wa ilaa yani maaragtay waxa weeyaan haddaysan mucjizo ahayn doontaasoo kale roobka intaa la eg oo iska socda oo ilaahay bimaai munhamir oo ku tilmaamay iyo dhulka biyaha soo soo daayey iyo hirkaasi doon noocaas oo kaleeta kuma badbaadeen oo waa horatay ku ku halaagsami lahayd weeyaan maxaa yeelay biyuhu inay aada u kaceen allah qur-aanka wuu noogu sheegay innaa lamaa taqa almaau xamalnaakum fi ljaariya buu leeyahy biyihii markay maaragtay shiddadoodu badatay ay qooqeen oo hirkii aada u noqday baan waxaa idinku qaadnay doontaas baan idinku qaadnay weeyaan yani xamalnaakum fi ljaariya linajcalahaa lakum tadkira wa taciyaha udunun waaciya in tadkira ay noqdaan oo dadku ku waansamaan darteed buu ilaahay u yeelay subxaana watacaala marka doon iska caadiya ma ahayn waa doon mucjizo ahoo nabiyullaahi nuux ilaahay oo ku khasisay weeyaan wahiya doontii tajri iyadoo soconaysa ayay fuuleen bihim nuux iyo dadkii raacay ay la soconayso fii mawjin hir dhexdii ay kula soconayso hirkaasoo kaljibaali buuraha oo kale la mid ah markuu arrintaa arkay nabiyullaahi nuux wiilkiisaba marka u dhawaaqay wa- wa- wanaadaa nuuxun nabiyullaahi nuux wuu dhawaaqay ibnahu wiilkiisaba u dhawaaqay wa kaana wiilkuna wuxuu ahaa fii macsilin yacni ay fii muntaxaa canhu wey meel fog ayuu ka joogay waa ka foga uma una dhoweyn naadada marka la yidhaha naada waxaa la qof kaa foga u qaylinaysa weeyaan isagoo wiilku ka fogiyo meel fog uu joogo ayuu u dhawaaqay wiilkaana waa wiilka la halaagayo oo ilaahay uu kasoo reebo yidhi ilaa man sabaqa calayhi alqowl ahalkiisa aan ka mid ahayn ee kaafirka ah nabiyullaahi nuux uu dhalay weeyaan markaasuu u dhawaaqay isagoo meel fog jiro markaasuu yidhi yaa bunaya wiilkaygo irkab macanaa irka fuul doontii macanaa annaga nala soo fuulo kaalayo doonta nala soo raac hadalkaas ayuu nabiyullaahi nuux ayuu wiilkiisa ku yidhi weeyaan irkab macanaa walaa takun ha ahaanin maca alkaafiriina kuwa kaaladaa mid la mid ah yacni midmacooda ahi ha noqoninoo kaalayo annaga nala soo raac doonta weeyaan marka qiraa'ada ay akhriyaan abu camar iyo kisaa'i iyo xafsa can caasim waxa weeye ba'da iyo miimka irkab ba'da ah iyo miimka waa la isku idqaamaa waa la isdhexgeliya irkab macnaa baa la odhanaya wey qur'aada inteeda kaleetana yacni maaragtay shid la-aan ayay akhriyaan oo irkab macnaa bay odhanayaan shid ma jiro weeyaan marka walaa takun maca alkaafiriin gaalada mid maaragtay macooda ha noqonin oo xagga diintooda kula mid a si markaas waxa asiibay oo halaaga adigana ay ku asiibaan waxa ku dhacay ay kugu dhacaan marka ha la mid noqonin buu yidhi intaa markuu yidhi wiilka waa jawaabay qaala wiilkii wuxuu yidhi sa'aawii ilaa jabalin yacsimunii min almaa sa'aawii waan u dunmayaa ilaa jabalin buur oo yacsimunu yacsimunii i ilaalinayso min almaa'i biyaha iga dhowrayso buur weyn jabal weyn ayaan maaragtay u dunmayaayo on fuulayaa oo biyahaan iyo qalabkiisii halaagka aan kaga badbaadayo taas ayaan fuulayaa buu yidhi qaala markaasuu nabiyullaahi nuux maadaama wiilkii ou dhalay oo maaragtay shafaqadii waalidnimo ay ku jirto yacni maaragtay jacaylkii waalidnimo oo qalbigiisa ku jiraa ayuu u jawaabo yidhi laa caasima alyawma min amri illahi ilaa man raxim laa caasima mid ilaaliyo oo dhowraa alyawma maanta min amri illahi ay min cadaab illah ilaahay cadaabkiisa maanta cid bad ka badbaadisaahi oo axad badbaadin karaahi ma jiro weeyaan ilaa man axad mooye allah mooye raxima naxariisto yacni alla naxariis badan mooye oo khalqigiisa u naxariisanaye cid kaloo maanta caasima wax ilaalin kartaay ma jirto weeyaan intaa markuu yidhi oo wiilka hadalkiisa uu ka jawaabo u sheegay maanta inaan meesha lagu badbaadaynin ilaa ilaahay qofku badbaadiye mooye durbadiiba wiilkii qaraqii baa qaaday waa halaagsamay waxaala baynahuma almawju fa kaana min almuqraqiin waxaala waxaa teeday oo kala dhex galay baynahumaa nabiyullaahi nuux iyo wiilkiisii almawju hirkiibaa kala dhex galay yani durbadiiba biyihiibaa qaaday oo wiilkii meeshiiba ku ku ku dhintay weeyaan fa kaana markaasu wiilkii wuxuu noqday min almuqraqiina kuwa maaragtay la halaago oo biyaha lagu halaago lagu maasheeyo mid kamida buu noqday weeyaan halkaas dadkii halaagsama buu galay saasuu leeyahay marka hadalkan uu leeyahay sa'aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa ibnu kaiir raximah llah markuu aayaddaa fasiraya wuxuu leeyahay ictaqada bijahlihi ana الطuufaana laa yablugu ilaa ru'uusi اljibaali waanahu low tacalaqa bira'si jabalin low tacalaqa bira'si jabalin lanajaahu dalika min algarq yani wuxuu ictiqaadiyey wuxuu maleeyey duufaantan inaysan buuraha gaari karaynin yani maarata biyuhu say u socdaan inaysan buuraha gaari karaynin oo haddii uu buurta fuulo uu ku badbaadayo ama uu ma yani maaragtay qaraqa uu ka badbaadayo ayuu ictiqaadiyey weeyaan laakiin nabiyullaahi nuuxa u jawaaboo yidhi laa caasima alyawma min amri illahi weeyaan marka qaala wiilkii wuxuu yidhi sa'aawi ay saasiiru waaltaji'u baa loo jeeda waan u dunmayaa oo waan fuulayaa ilaa jabalin buur oo yacsimunii ila yacsimunii i dhowrayso ilaalini min almaa'i biyaha iga dhowrayso halkaasaan buurtaas baan u dunmaya oon fuulaya oon biyaha kaga badbaadaya qaala nabiyullaahi nuux wuxuu yidhi laa caasima alyawma min amri illah marka caasima hadda yani min amri illahi ilaa man raxim ilaa man raximadaas yani fi maxalli nasbin fi maxalli rafcin inaan ka dhigno iyo fi maxalli nasbin inaan ka dhigno in ma- maxal godan inay taallo ama boos kor dhigan inay taallo labadaba way sheegaan haddii fi maxalli rafcin aan ka dhignaay macnaheedu waxa uu caasimka sidiisaan u daynayna macnihii wuxuu noqoni laa caasima mid ilaaliyo alyawma maanta min amri illahi amarka ilahayna cadaabkiisaa loo jeedaa wey ay min cadaabi illah oo yani maaragtay halaaga biyaha dadka lagu halaagaya ay cid dhowrtahi ma jirto ilaa man raxima ay ila allahu raaximu allihii raaximka ahaa ee naxariista badnaa mooye ilaa man raxim alla naxariisto mooye cid kaleeto maanta wax badbaadin kartaa ma jiro ma jirto weeyaan in sidaa la yidhaahdo waa macno jiro weeye haddii aan fii maxal rafcin ilaa man raximad aan ka dhigno haddii fii maxal nasbin aan ka dhignaay caasimadan waxaan ka dhigaynaa bimacna macsuuman ka dhigaynaa oo waxa weye waa faacilun bimacnaa mafcuul ayaan ka dhigaynaa weeyaan faacil oo bimacnaa mafcuula weeyaan marka waxa weeye laa caasima ay laa macsuuma mid la dhowro oo la ilaaliyaa alyawma maanta min amri illahi ay min cadaabi illahi ilaahay cadaabkiisa laga ilaaliyaahi ma jiro ilaa man raxima ilaa man raximahu allahu ilaahay qofuu u naxariista mooye qofuu rabbi u naxariista mooye cid kaleeto oo maanta macsuum ahoo la ilaalinaya cadaabka laga ilaalini halaaga laga ilaalinaya ma jiro dadka marxuumiinta rabbi u naxariistayna waa nabiyullaahi nuux iyo dadkii raacay oo rumeeyey dadkaas way dadku ilaahay u naxariisanay waxaala baynahum almawju firkii ayaa kala dhex galay nabiyullaahi nuux iyo wiilkiisii fa kaana wiilkii markaas wuxuu noqday min almuqraqiina kuwa la halaago oo biyaha lagu halaaga buu ka mid noqday weeyaan waqiila ya ardu blacii maa'aki wayaa samaau wayaa samaau aqlici wayaa samaau aqlici waqiida almaau waqudiya almr wastawat cala aljuudiy waqiila bucda lilqawmi alaalimiin biyihii markii duufaantii meeshii la rabay ay gaartay oo wixii la halaagi lahaa ilaahay uu baabi'iyey mu'miniintii doontaas uu ilaahay ku badbaadiye mooye intii kale la halaagay ayuu marka allah yacni samadiina la hadli ardadiina uu la hadlaya wa qiila waxaa la yidhi yaa ardu dhulkiiyo ardadiiye yacni waxaa la yidhi iblacii maa'aki liq baa li- iblacii liq maa'aki biyahaadii liq weeyaan wayaa samaaw samadiyey aqlicii jooji biyaha aada wadaahi go oo maaragtay mar dambe yani roob dambe yuusa soo diyin amarkaasuu rabbi siiyey markaasaa waqiida almaau biyihii la nusqaamiyeyoo dhulka la dhex geliyo dhulka dhexdiisa la yeelay wa qudiya alamru arrinkiina waa la xukumayoo waa lagu kala baxayoo mu'miniintiina waa la badbaadiyey gaaladiina waa la halaagay weeyaan wa qudiya alamru wastawad doontii way ekaatay cala aljuudiyi buurta juudi la yidhaahdo magacaas wadataay dusheeda ayay ku ekaatay yacni doontii markii biyihii ay sumisqaamayeen ilaahay wuxuu ku aadiyey buurtaa korkeeda inay ku nasato oy ku hagaagto buurtaasaa marka korkeeda la yeelay biyihiina dhulkay galeen oo waa dhammaadeen weeyaan wa qiila markaasaa waxaa la yidhi bucdan fogaansho raxmadda ilaahay laga fogaado yacni cadaabka ilaahay lagu fogaadaa lilqawmi haalimiina dadka haalimiinta ahaa oo naftooda dulmiyey ku dulmiyey al-ishraaku billah ilaahay ay maaragtay khalqigiisa la wadaajiyeen cibaadadiisii dadkaas ayuu u sugnaaday fogaansho raxmadda ilaahay laga fogaado oo cadaabka lagu fogaado weeyaan marka yacni allah subxaana wa tacaala khalqigiisa isagaa iska leh sow doonaba u maamushaa samadii shalay asagaa amarka siiye inay biyaha maaragtay asagaa ka soo daayay dhulkana asagaa amray inuu biyihii ku jira soo saaro labadiiba asagaa amar siiyey amarkoodina halkaasu ku dhammaaday oo joojiya buu yidhi mid walbaba biyahana inay laqaan ardadii inay laqda biyihii samaduna inays wax dambe aysan soo daadinin waa intaas waxaa laga hadlay weeyaan waqiila waxaa la yidhi cidda odhanaysa waa allah wey yaa ardu yacni ardadiiiyo dhulkii baa loo jeedaa iblacii maa'aki biyahaadii liq baa la odhanaya biyahaadii liq baa la yidhi yani markaad tidhaahdo yani fulanun ablaca almaaa baa dihi hebel yani wou maaragtay ama balaca almaaa biyihii buu liqay baad odhanaysaa yani albalcu waxaa la yidhi waa ashurbu baa la yidhaha liqitaanka iyo cabitaanka baa loo jeeda biyahaadi dib u cesho weeye oo liq weeyaan wayaa samaau samadiyey aqlicii joojiyo ka yani maaragtay goob biyaha aada wado aliqlaacu hadda waxaa loo jeeda alimsaak ka joojiyo ka hayso weeyaan oo goob biyihii baa loo jeeda maxaa yeele waxaad odhanaysaa aqlaca almataru ida inqatac baa la yidhahda roobkii baa istaagay oo joogsaday hadduu go-o ayaa la odhanaya wey aqlaca almatar baa dihi roobkii waa joogsaday ida inqataca markuu go-o weeyaan marka wayaa samaau samadiyay aqlicii yacni joojiyo goob biyihii aad soo daynaysay mar dambe iyosan wax dambe xaggaaga ka imaanin wakiida almaau biyihiibaa la nusqaamiyey yani qaada almaau yakiidu idaa naqasa baa la yidhahda markay nusqaamaan ayaa la yidhaahdaa wanabada min alardi wanabada min alardi dhulkana uu dhex galo biyuhu markay dh dhex galaan oy quusaan ayaa la yidhaahdaa qaada almaau baa la yidhaahdaa marka wakiida almaau amarkii markii la siiyey dhulkii biyihii buu maaragtay dhuuqay wayba gudihii bay galeen dhulka gudihiisay galeen samadiina waa ay joojisay maaragtay biyihii roobka xagga korkeeda xaggeeda ka imaanayay wa qudiya alamru arrinkiina waa la xukumayo waa la faaruqayo ahlul ardigii waa lagu kala baxay arrinkii ilahay wuu kala xukumay oo xukunka waxa weeye yani qudiya alamru bihi- bihalaaki lmukadibiina wa najaati lmu'miniin mukadibiintii in la halaago mu'miniintana ilaahay uu badbaadiyo ayaa lagu xukumay weeyaan wa qudiya alamru واستوت على الجودي واستوت أي استقرت وأرست على على ذلك الجبل بالوجينا واستوت وي أكاتي أو وكسبناتي دونتي على الج... على الجودي بورت جودي ليرادو أي دشي هذا كسبناتي ويا مركا بورتاس الجودي ليرادو مفسرين تو وحبي كشيغان هل قول بأبدين ما الكلام ما سمعيان قول كأي waxaa la yidhaha aljuudi buurtaas waxay leeyihiin waa jabalun macruufun fii ardi lmawsil waa buur macruufa ee ku taallo ciraaq dhexdeeda weliba magaalada mawsil la yidhaahdo ayay agteeda ku taallaa buurtaasaa juudiyi la yidhaahdaa taas ayuu ilaahay subxaana watacaala dusheeda kusoo dejiyey weeyaan marka salafkii ridwaan ullahi calayhim mufasiriintooda saasoo kale ku fasiri jiray sida daxaaq ibnu musaaxim oo kaleeto wuxuu odhan jiray jabalun bilmawsil buu dhihi jiray waa buur mawsil meesha la yidhahdo ku taallo weeyaan mawsilna waa macruuf magaalo macruufa ciraaq ku taallo weeye la yaqaano weeyaan halkaas weeyaan qataadoo kale markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay istawat calayhi shahra xataa nazaluu minha hal bil bay meeshaas dusheeda saarnaayeen buurta bishaasay doontii kor saarnayd markaa kabacdi bay kasoo degeen laakiin allahu aclam qur-aanka nooma sheegin muddada waa un wax israa'iiliya laga soo qaatay nabiguna ma noo sheegin salawaatu ullahi wasalaamu calayhi weeyaan marka calaa kulli xaalin in buurtaas oo maaragtay mawsil agteeda ihi oo magaceedana aljuudiyi la yidhaahdaa in doontaasay kusoo degtay oo ilaahay biyihii markay yacni gurayeen dusheeda ay ku hakatay ayuu rabbi noo sheegay subxaana wa tacaala mufasiriinta qaar waxay leeyiin sida qataada oo kale awaa'ilu haadihi lumma nabiyullaahi maxamed iyo maaragtay waktigii la joogay saxaabadiisii iyo dadkii salafkii ah qaarkood way soo gaareen uu le way arkeen uu leeyahay doonta lafteedii bay arkeen uu odhanaya weya wallahu aclam ilahay baa garanaya subxaana wa tacaala marka wastawat cala aljuudiy buurtaa juudi la yidhaahdo dusheeda ayay ku sugnaatay doontii waqiila bucdan lilqawmi alaalimiin waqiila waxaa la yidhi bucdan fogaansho ayaa lilqawmi alaalimiina dadka daalimiinta u sugnaada wey fogaanshaha marka la leeyahay yacni bucdiga hadda waxaa loo jeedaa albucdu can raxmat illah ilaahay raxmadiisa oo laga fogaado waalbucdu fii cadaabihi cadaabkiisa lagu fogaado ayaa loo jeeda oo halaagii ayagana la halaagay aakharana ay cadaab ay ugu darsamayso ayaa lilqawmi aalimiin dadka aalimiinta u sugnaaday weeyaan walidalika kelimadan bucdan marka qur-aanka isticmaalo waxaa la yidhaahdaa waxay ka mid tahay min alkalimaat allatii takhtasu biducaai suu markii wax xun markii qofka lagu habaaray wax xun markaa rabta inaad ku habaarto kalimaadka loo adeegsaday la mid tahay yani bucdan iyo suxqan iyo wixii lamid ah kalimaadkaasaa loo isticmaala loo adeegsadaa weeyaan wanaadaa nuuxu rabbahu faqaala rabbi ina bni min ahli waina wacdaka alxaqu waanta axkamu lxaakimiin wanaadaa nuuxun nabiyllaahi nuux wuu dhawaaqay rabbahu rabbigiisa buu u dhawaaqay khaaliqiisii macbuudkiisii oo allah ah ayuu nabiyullaahi nuux u dhawaaqay faqaala markaasuu nabiyullaahi nuux wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigaygow ina bnii wiilkayga inankaygii aniga aan dhalay oo meesha ku halaagsamay min ahlii aniga ahalkaygu ka mid aha wa ina wacdaka ballanqaadkaagana iyo wacdigaaguna alxaqu mid dhab ah weeye oo sugan oo aan maaragta wax ku jiraan khulfi iyo khilaaf iyo kabixid iyo midna aysan lahayne ballanta saa u qaadaad u oofisaa wa anta adiguna rabbiyow axkamu lxaakimiina inta wax xukmisa allaha ugu maarata xukum ka wanaagsan ugu caadilsan ayaa tahay uguna cilmiga badan hadalkaasuu nabiyullaahi nuux ayuu yidhi marka hadalkan waxay leeyihin mufasiriinta waxaa ka muuqato aadaabta nabiyullaahi nuux maca khaaliqihi wa rabbihi oo la mucaamaloonaya aadaabta uu kula dhaqmaya aadaab aad u sarraysa inay tahay aadaab aad iyo aad u sarrayso ayay tahay su-aasha xataa qaabka u weydiinayo waxaa ka muuqata xusna su-aal su-aasha yani su-aal wanaagsan wey ma dhihin ilaahayo maxaa wiilkayga iiga halaagay ballan baad ii qaaday maxaa iigu fulin weyda yani maarata ila ilaahay wuxuu yidhi yani markii aan soo marnay wuxuu ishaarayaa bay leeyahy markuu leeyahay ina bni min ahli markuu leeyahay wuxuu ishaarayaa hadalkii ah markii la yidhi qul naxmil fiiha min kulli zawjayn itnayni wa ahlaka baa la yidhi marka ahalkiisii ayuu ka mid yahay yani ahalkii aad doonta saari tiri buu ka mid ah oo inuu badbaadaan la badbaad la badbaadiyo aad igu tala gashay saasuu oranaya wanaadaa nuuxu nabiyullaahi nuux baa dhawaaqay rabbahu rabbigiisa buu u dhawaaqay faqaala markaasu wuxuu yidhi marka naadadii ilaahay u naadinayay yani wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi khaaliqayga macbuudkaygiyo ina bnii aniga wiilkaygu min ahlii ahalkayga buu ka mid ahaa yacni ahalkaygii aad ii ballan qaaday inaad badbaadinayso ayuu ka mid ahaa saasuu leeyahay walidaalika yani hadalkaa markuu leeyahay sheekh naasir asacdi markuu tafsiirkiisa ka warramayo wuxuu leeyahay lacalahu calayhi asalaatu wassalaam lama xamalathu shafaqa yani waana allaha waana allaha wacadahu binajaati ahlihi dhanna ana alwacda licumuumihim من آمن ومن لم يم ومن لم يؤمن فلذلك دعا ربه بذلك الدعاء يعني هذا الكاسولي حلقي يا بابو يروح دعي كرته نبي الله نوح مركي أي والد نمدي جعيلكي المها لو قبي مركي أي قادي أي ماركتي وحو ماركتي آه الله نو بلنقات سييو يري وأهلك إلا ما سبق عليه القول يعني أهل كاغنا صار wuxuu u ictiqaadiyey ahalkiisa kooda mu'minka iyo midkii kaafirka ahaa labadaba in maaragtay la badbaadinaya buu ictiqaadiyey sidaas darteed buu marka u weydiistay oo yidhi ina bnii min ahlii hadalka saas uu oranaya weeyaan wa ina wacdaka adiga ballanqaadkaadu alxaqu xaq weeyaanoo mid sugan oo dhab ah weeya saad u ballanqaadaad u fulisaa weeyaan sidaad adig u ballanqaado ayaad u fulisaa marka inaad ii badbaadisaan doonayay wey saasuu ku jeedaa wey waanta adiguna axkamu lxaakimiina ay yani maaragtay cidda waxukumisa allaha ugu xukumka wanaagsan ugu caadilsan ayaa tahay ay aclamuhum wa acdaluhum ayaa tahay weeyaan maxaa yeele xukumka ilaahay uu riday waxa weeye dadna waa uu halaagay waa dadkii cusaada ahaayee ilaahay ku caasiyo rasuulkiisa ku caasiyey dadna waa uu badbaadiyey waa dadkii allah iyo rasuulkiisa rumeeyey ayuu badbaadiyey weeyaan intaa markii uu yidhi ayaa allah subxaana wa tacaala nabiyullaahi nuux uga jawaabaya hadalkaasi weeyaan qaala allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala yaa nuuxu nuuxow inahu wiilkii wiilka wiilkaada adiga aad sheeganaysaa laysa min ahlika ahalkaagii kamid ma ahayn ahalkaaga kamid ma ahayn inahu wiilkaasi camalun ay duu camalin camal mid u saaxiiba buu ahaa shaqo mid u saaxiiba غayru saalixin yani shaqo aan wanaagsanayn mid u saaxiiba buu ahaa weeyaan camal aan fiicnayn buu samayn jirayo shirki iyo kufri buu la yimid wey falaa tas'alnii ha i weydiinin oo ha i su-aalin haddaad tahay nuux maa shay ha i weydiin laysa laka adiga uunan kuugu sugnaanin bihi shaygaba cilmun ogaansho uunan kuugu sugnaanin yacni shay aadan cilmi ulahayn ha i weydiinin innii aniga aciduka waan ku waanini allah baa odhanaya bimacnaa anhaaka baa loo jeedaa wey waan kaa reebi wey acidukadan waa bimacnaa anhaaka wey waan kaa reebi an takuuna inaad ahaato min aljaahiliina dadka jaahiliinta mid ka mida inaad noqoto ayaan kaa waaninayaa oon kaa reebayaa waa taasaan hadalkaas adag ayaa nabiyullaahi nuux loo jeediyey weeyaan waa hadal maaragtay runtii waano fiicanna ay ku jirto si xayi ahna loola hadlay weeyaan ayaddaa marka ilaahay markuu leeyahy ya nuux inahu laysa min ahli inahu camalun hayru saalix mufasiriinta macnahaas macaanid dhowra bay sheegaan laba macno camal ay sheegaan laakiin macnaha saxiixa ah waa macnaha ay salafkii ridwaan ullahi calayhim ay kus- ku fasireen sida cabdullahi bni cabbaas iyo in badan oo salafkii ka mida ay mareen weeyaan macnahaasaana munaasab u ah fii xaqi alambiyaa waalmursaliin rususha iyo ambiyada xaqooda macnahaasaa saxa weeya inahu qaala wuxuu yidhi allah yaa nuuxu nuuxow inahu wiilkii laysa min ahlika ahalkaaga ka mid maaha marka laysa min ahlika yani marka uu maaragtay allah leeyahay ahalkaadi ka mid ma aha aladiina wacadtuka biinjaa'ihimaa loo jeeda kuwii aan kugula ballamay inaan badbaadinayo kamid ma aha kuma jiro saasaa loo jeeda ee wiilkaadii maba ahoo adiga ma aadan dhalin sida ay mufasiriinta qaar ku fasiraan sax ma aha macnahaas ma aadan dhalinoo waladu zinow ahaayay leeyihiin waladu zinay ahaabay leeyihin laakiin macnahaas waa macno khalad ah cismada ambiyadana meel uga dhici karta weeyaan macsu- ila ambiyada ilahay macsuumiin waa cismada ambiyada meel uga dhacaysa weeyaan marka yacni lama yidhaahdo macnahaasna sax ma aha waana culimmadana way ku gaf xukmiyaan ragga hadalkaa yidhaahda inamaa kaana ibnu zinya wiil waladu zinow ahaa markay yidhaahdaan way ku way ku gaf xukmiyaan maxaa yeelay yani cabdullahi bni cabbaas radia allahu canhu wakayru waaxidin min asalafi waxay dhihi jireen maa zanat imra'atu nabiyin qatu buu yidhaahdaa nebi xaaskii weligeed ma aynan zinaysan xataa kaafirad ha noqoto xataa gaala ha noqoto ma aynan zinaysan zino kama dhicin markaasuu ibnu kathiir raximahullah wuxuu leeyahay waqawlu waqawlu bni cabbaasin fi hada huwa alxaqu aladi laa maxiida canhu hadalka cabdullahi bni cabbaas uu leeyahay haween nebi ambiyada ilaahay ka mida xaasaskiisa i weligeed zina kama dhicin waa hadalka xaqa ah oo meel looga leexanayahay aynan jirin faina allaha subxaanahu akhyaru min an yumankina imra'ata nabiyin min alfaaxisha allah waa ka khiiro badan yahay waa ka masayr badan yahay aad buu uga masayraa in nebi ambiyada ilaahay ka mida xaaskiisa inuu faaxisho makaniyo oo zine ay ka dhacdaa ilahay waa ka khiiroodaa ma ogolo ambiyadiisa wax ilahay uma ogolo subxaana watacaala wuxuu u ogol yahay ma ahu walihaada buu yidhi ibnu kasiir isagoo sii wataa ghadiba allahu cala aladiina رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه يعني هذا الكاسولي سيدا درتي الله وهو عراضي ذاتك عائشة رضي الله عنها زبادة كجري ومرافقين تيها سورة النور وأركب دون هذه إله الكاسية سبحانه وتعالى يعني عائشة ذاتك زبادة كجري إلهي وهو عراضي bal allah wuxuu ku inkiray mu'miniintii warka qaataaday xataa oo faafiyey ilaahay waa ku waa ku ceebeeyey waana ku inkiray weeyaan marka lama odhan karo nebi ilaahay baa naagtiisii zinaysatay tafsiirkaas tafsiir saxa ma aha weeyaan waa tafsiir khalada waa culimmadana way ku khata xukmiyaan marka inahu laysa min ahlika marka la leeyahay ahalkaagii aan kuu ballan qaaday inaan badbaadiyo kamid ma aha saasaa loo jeedaa dadkii la yidhi yani wa ahlaka ilaa man sabaqa calayhi alqowl oo wuxuu soo gelayaa ilaa man sabaqa calayhi alqowl dadka cadaabka oo ku xaq noqday buu ka mid yahay wiilkani marka ahalkii waa ka mid laakiin ahalkii la badbaadinaya ka mid ma aha weeyaan marka labaad inahu camalun hayru saalixin laba qiraa'aba culummada way akriyaan inahu camalun hayru saalixin in sidaa la yidhaahdo oo camalun masdarkaa laga dhigo la tanwiiniyo laamka yani maaragta isagoo la godo haddana tanwiinta la saaro hayruna la godo ra'da in la godo labadaas qiraa'adaas waa qiraa'at ljumhuur waay markii qiraa'adaas aan marno on idhaahno inahu camalun hayru saalixin aan idhaahno laba macno bay mufasiriintu ku sheegaan macno waa kii aan marnayo yani waxa weeye wiilkaan mubaalaqa lagu samaynaya xumidiisa uu xun yahay iyo caydiisa inuu mid xun yahay baa mubaalaqa lagu samaynaya lagu xeel dheeraanaya markaasaa laleeyahay inahu wiilkaasi camalun marka idaafa ka cadfan mudaafa ka cadfan meeshaas duu camalin baad odhanaysaa waa mid camal u saaxiib ah camalkoo khayru saalixin mid aan wanaagsan ahayn yani camal aan wanaagsanayn buu u saaxiib yahay ama asagaaba laleeyahay waa khayru saalixin midaan fiicnayn wey duu camalin camal mid u saaxiiba wey hayru saalixin midaan wanaagsanayn wey wiilku wiilka laftiisaan wanaagsanayn marka nafsil camal baaba wiilka laftiisa laga dhigay weeyaan mar haddii la yidhi marka yani waa yani loo diiday inuu wiilkaadi ka mid iyo ahalkaagii ka mid ma aha la yidhi qofka aan saalixa ahayn oo kugu diinta ahayn oo shareecadaada qabi quraa kugu raacin ahalkuuma aha weeyaan ahalkaada maaha ahalkaaga waa inta khayrka qofka kugu raaco diinka kugu raaco saasaa loo jeedaa wey macnaha labaad waxa weeye ina hudaba inaan wiilka loo celinin oo wiilka hadalkiisa uu ku eg yahay yani inahu laysa min ahlika lagu simay ina hudaan damiirka waxaa loo celini su-aasha uu nabiyullaahi nuux weydiistay allah uu yidhi yani ina bni min ahli uu yidhi ina bni faqaala rabbi ina bni min ahli yani waina wacdaka alxaqu wa anta axkamu lxaakimiin su-aasha lafteedaaba loo jeedin inahu su-aashaas aada i weydiisay oo ah wiilkaada in laga badbaadiya haba halaaga in laga badbaadiyaa camalu shaqo wey oo hayru saalixin aan fiicnayn mida mid wanaagsan aan ahayn macnaha sidaasna waa la dhihi karaa waa markaan qiraa'at ljumhuur akrino camalun aan irahno kisaayi isaga keligii wuxuu akriyaa inahu camila hayra saalixin u akriyaa inahu camila ficil maadi buu ka dhigaa camila baa la oranaya caynkoo la kordhigo miimka la hoos dhigo weeyaan khayrana ra'da la kordhigo marka macnaheedu waxa weeye inahu laysa min ahlika ahalkaagii kamid maaha inahu wiilkani camila wuu camal falo wuu shaqeeyey wuu la yimid hayra saalixin camalan hayra saalixin shaqo aan fiicnayn buu la yimido ashirku waalkufru buu la yimid wey watakdiib beenin adiga uu ku beeninayo shirki ilaahay maaragtay uu wadaajinayo kufri yani maaragtay oo alla ku gaaloobayo ayuu wiilkaasi la yimid sidaa darteed ahalkaagii ka mid ma aha weyan marka labada macnoba laba macnoo fiican weeyaan marka cabdullahi bn cabbaas wuxuu leeyahay huwa bnuhu kani wiilkiisa weeyo waa wiilkii nabiyullahi nuux u dhalay sidaa dhalay yani wuxuu leeyahay hayra anahu khaalafahu fi lcamali wniya laakiinse wuxuu ku khilaafay xagga camalka iyo iimaankii iyo ictiqaadkii ah ayuu ku khilaafo gaal buu noqday laakiin isagaa dhalay wiilkiisa buu ahaaye waladu zina ma ahayn uu ku radinaya falaa tas'alnii ha i weydiinin nabiyullaahi nuuxow maa laysa laka bihi cilmu wax aadan cilmi ulahayn adiga ha i weydiinin wax aadan caaqibadooda iyo ciribteedo dambe aadan garanaynin ha i su-aalin wey maxaa yeelay ilaahay baa garanayo shaygaan wuxuu ku dambaynayo caaqibadiisa iyo ma-aalkiisa dambe wuxuu ku dambaynayo ciribtiisa rabbi baa garanaya weya inii aniga aciduka waan kuwaanini oo waan kaa reebi ay anhaaka wey an takuuna inaad ahaato min aljaahiliin dadka jaahiliinta mid kamida inaad noqoto ayaan maaragtay yani kaa reebayaayo bisu-aalika haadihi baa laleeyahy su-aashaadaan aad weydiinayso inaad maar dadka jaahiliinta ka mid noqoto ayaan kaa reebaya wey ha ka mid noqon wey nabiyullaahi nuux hadalkii su-aashii allah oo weydiiyey weliba usluub wanaagsan oo u weydiiyey markii jawaabtaas allah ugu jawaabay uu ka nadaamoodo waa ka shallaayey weeyaan tiibuu marka allah nuuxi kaayooy qaala nabiyullaahi nuux wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigaygow innii aniga acuudu bika adaan ku magan gelaya an as'alaka waxaan kaa magan geli min an as'alaka inaan ku weydiisto maa shay inaan ku weydiisto laysa lii aniga oonan iigu sugnaanin bihi shaygaba cilman ogaansho aynan iigu sugnaanin waxaanan cilmi ulahayn inaan ku weydiiyo ayaan rabbiyo mar dambe kaa magan gelaya waxaanan celintooda waxay ku dambayn doonta aanan garanayn inaan ku su-aalo baan rabbiyo kaa magan geli wailaa takfir lii haddaanad ii dhaafin rabbiyo jafka aniga dhacaayay waxa iga soo baxay igamarat xaggii ka yimid aadan ii dhaafin watarxamnii aadan ii naxariisaninoo yani aadan iigu naxariisanin waxaad jeceshahay inaad maaragtay yani igu dul joojiso haddaadan iigu naxariisanin akun waxaan ahaani min alkhaasiriina dadka khasaaray oo naftooda iyo maaragtay ahalkoodiiba waaye ayaan ka mid noqonaya weya marka sidaas ayuu rabbigiis ugu soo noqday nabiyullaahi nuux weeyaan waxa uu weydi markii la yidhi falaa tas'alnii maa laysa laka bihi cilmu taasuu ka jawaabayaa wuxuunan cilmi u lahayn inuu hadda kadib ilaahay ka badbaadiyo su-aasheeda inuu weydiisto taa weeyaan qaala wuxuu yihi rabbi yaa rabbi rabbigaygow innii aniga acuudu bika adaan ku magan geli allahayow an as'alaka inaan ku su-aashaba min an as'alaka inaan ku weydiisto maa laysa lii bihi cilmun waxaanan xaqiiqadoodii waxay ku dambaynayaan aanan garanaynin inaan ku su-aashaba rabbi uu ka magan gelaya wailaa takfir lii haddaanad ii dhaafin ay maa farata minii waxa aniga xaggayga ka dhacay haddaadan ii dhaafin watarxamnii aadan ii naxariisaninoo yani iigu naxariisanin bilwuquufi calaa maa tuxibu watarda waxaad jeceshahay raadiga ka tahay joojinta aad igu joojiso dusheeda haddaadan iigu naxariisanin yani akun waxaan ahaani min alkhaasiriina dadka khasaaro mid kamida baa noqonaya aladiina khasiruu anfusahum waahlihim dadkaas ayaan ka mid noqonaya wy walidalika waxaa la yidhaahdaa fabilmagfirati waalraxma yanju lcabdu min an yakuna min alkhasiriin aayadda siday tilmaamayso naxariista iyo makfirada ilaahay subxaana watacaala oo addoonka u naxariisto oo u dembi dhaafaa ayaa wuxuu yahay addoonka waxa uu ilaahay kaga badbaadiyo khasaarada wuxuu kaga badbaado waa taas weeyaan khasaarada wuxuu kaga badbaado waa taa weeyaan walidalika culammada marka waxay leeyihiin waxay tusinaysaa aayaddan nabiyullaahi nuux lam yakun cindahu cilmun biana suaal biana su'aalahu lirabbihi fii najaati ibnihi muxaramu wiilkiisa inuu badbaado weydiisashada oo cadaabkan iyo halaagga uu ka badbaado weydiisiga ilaahay oo waraystay inay muxaram tahay oo xaaraam tahay inuusan garanaynin laakiin hadda loo sheegay su-aashaasoo kale ha kusoo noqonin baa lii saasaa loo sheegay marka loo sheegayna waa ka harin nabiyullaahi nuux weeya qiila yaa nuuxu hbid bisalaam mina wabarakaatin calayka wacalaa umamin minman macak waumamun sanumaticuhum uma yamasuhum mina cadaabun aliim qiila waxaa la yidhi yaa nuuxu nuuxow markii hadalkaas uu dhammaaday oo rabbigiisa uu ka soo noqday wixii yani laga reebay ayaa maaragtay allah wuxuu leeyahay la amraya inuu marka dhulka u degto qiila waxaa la yidhi yaa nuuxu nuuxow ihbid deg oo dhulkii u deg ila alardi u deg weeyaan doontii ka deg bisalaamin ay bisalaamatin badbaado oo mina xaggeenna ka ahaatay adoo ku sugan dega baa la leeyahay wa barakaatin barakooyin oo calayka adiga dushaada ahaaday adoo ku sugan dego oo dhulkii u dego doontii ka deg barakaad bay kuay maarata calayka ku sugan tahay dushaada ay ku sugan tahay wa calaa umamin ummado dushoodna ay barakaadkii ku sugan tahay barakooyinkii ummadaho minman macaka dadkii adiga kula jiray ah oo doonta kula saarnaaya mu'miniintii ah weeyaan wa umamun yani halkan waxa weeye yani waa mubtada oo khabarkiisa go-an yahay weeyaan wa minhum duriyadaadaas ama dadkan kula socdaa miman macakada dadkan kula socdaa waxaa ka mid ah oo ka mid noqon doono wey umamun ummadabaa ka mid noqon doono ummadahaasoo sanumaticuhum aan u raaxayn doono adduunka inta la joogo markay manhajka khilaafaan ambiyada ay la timid tawxiidkii iyo caqiidadii saxiixahayd ay khilaafaan yacni maaragtay aan u raaxayn doono uma markaa kabacdina markaan adduunka ugu nicmaynaa yamasuhum yacni uu taaban doono minaa xaggeenna cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun wax xanuujiyo xaggeenna uu ka taaban doono ummadahaasna waa ka mid weeyaan dadkaan hadda kula socdaday ka mid noqon doonaan weeyaan meeshaan allah wuxuu leeyahay nuux yacni waxa laga dejinayo ihbit laleeyahay waa doontii wey wuxuuna u deganayo waa dhulkii wey dhulka usoo deganaya markii dhulkii maaragtay ee biyihiisii allah uu ku celiyey ayaa marka nabiyullaahi nuux intii mu'miniinta ahayd ayaa lasoo dejiyey baa lasoo dejiyey weeyaan marka waxay la soo degeen salaam iyo barakay la soo degeen salaam iyo baraka iyagoo wato oo xag alla ah badbaado leanna rabbi wuu badbaadiyo ummadihii ummadii o dhan waa la halaagay ayagana ilaahay waa badbaadiyey subxaana wa tacaala barakana way wataanoo maadaama ay khayr fara badan iyo iimaan ay wataan barakada ayagoo wata buu rabbi dhulka kusoo dejiye weeyaan barakadaas marka laga hadlayo yani hadda albaraka waxaa la yidhahdaa waa hubuut lkhayr dhaha khayrka oo qofka usugnaada baa loo jeeda hubuut lkhayr waxay leeyihin buruuq albaciir baa laga soo qaatay ratiga meesha uu iska fadhiisto ayaa la yidhahdaa yani baraka buruuka albaciir baa la yidhahda meesha uu ratigu fadhiyo ayaa la yidhahdaa marka waa shay saabit ahoo degan weeyaan taasaa loo jeeda khayr degan ayuu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala khayrka barakada marka waxay ku fasiraan duriyada nabiyullaahi nuux ayaa maaragtay laga dhigay yani waxa dhulka ku baaqi noqdo waxay leeyihiin yani bani aadamka laba aabba bay leeyihiin aadam oo asalkiiyo ilaahay uu ka keenay iyo markii ummadii joogto waktigaas ay caasiyeen qolada labaad waa qowmu nuux weeyaan walidaalika duriyadiisii ayaa waxa farcamay oo maanta ay ummadda uqaybsan tahay ah caruurtii nabiyullaahi nuux oo farcantay wey waxa adduunka maanta uqaybsan weeyaan sida ilaahayba subxaana wa tacaala uu leeyahy fi suurati saafaat wajacalnaa duriyatahu hum lbaaqiin caruurtiisa dhan waxaan ka yeelnay kuwa baaqiga ah oo weligood jiray ayaanu ka dhignay buu oranaya marka yani mufasiriinta marka waxay yidhaahdaan nabiyullaahi nuux markii yani la halaagay duufaanta ma adduunka o dhan bay camimtay mise meeshii uu joogay dadkeedii keliyaha lagu halaagay laakiin mufasiriinta marka waxay u badan yihiin adduunka o dhan inay camimtay oo wixii makhluuq joogay kufaar ahaay o dhan ardada laga zuuliyey nabiyullaahi nuux iyo dadkii la joogeen inuu ilaahay ku badbaadiyey waxaa haray oo duriyada ahna caruurta hartayna nabiyullaahi nuux wixii ka farcamay ay yihiin weeyaan qiila waxaa la yidhi yaa nuuxu nuuxow ihbid deg oo doontii ka soo deg bisalaamin ay bisalaamatin badbaado iyo nabadgelyo oo midna xaggeenna ka ahaatay adiga oo ku sugan maca salaamatin adigoo ah weeyaan ama waxaa la yidhahdaa bisalaamin ay bitaxiyatin mina ay min allah salaan oo xag rabbi ka ahaatay iyadana mufasiriinta way ku fasiraan leanna ataxiya assalaamna waa la yidhahdaa yani salaamta taxiyana waa lagu fasiraa baan ujeedaa sidaas weeyaan wa barakaatin barakooyin oo maaragtay caleyka dushaada khayr fara badan oo dushaada ah wa calaa umamin ummado korkeedna khayr fara badan oo dushooda ku sugan yahay ummadahaasoo miman macaka dadka adiga la jirka kula jiray oo doonta kula saarnaaya mu'miniinta ah yacni ayadoo barakaad ay dushooda yihiin yani degta baa la yidhi kasoo dega maaragtay doontii weeyaan wa umamun wa minhum kuwan waxaa ka mid ah umamun umadabaa ka mid ah yani faraca nabiyullaahi nabiyullaahi nuux iyo maaragtay dadkii la jiray wixii ka farcamay ayaa waxay noqonayaan umamun umadabaa ka mid noqonaya umadahaasoo sanumaticuhum aan u raaxayn doono adduunka dhexdiisa yani waa loo raaxaynaya oo loo nicmaynaya waa dadka aanan maaragtay xaqa ku toosnayn oo rususha khilaafo dadkaas waa loo nicmaynaya adduunka nicmaa la siinaya oo loo barwaaqaynaya wey uma markaas kabacdina yamasuhum waxa taabani oo qabani wey yusiibuhum wey waxa asiibayo mina xaggeenna cadaabun cadaab baa ka asiibi cadaabka oo maaragtay aliimun mid waxanuujiye ah ayaa asiibayo ama adduunka lagu halaaga ha noqoto ama kii aakhare ha noqoto labadaas midko laba cadaab midkood ayaa asiibi doona weya tilka min anbaa'i lgaybi nuuxiiha ilayka ma kunta taclamuha anta walaa qawmuka min qabli hada fasbir ina alcaaqibata lilmuttaqiin tilka taas nabiyullaahi maxamed middaada fartaa loogu fiiqaya qisadaas oo qisada nabiyullaahi nuux wey aan kaaga soo sheekaynay min anbaa'i alkhaybi waraarka khaybka shayga le waxa maqan wararkooday weeyaan waxyaalaha kaa maqan oo adiga kaa horreeyey hortaa dhacay waa khayb wey waxaadan ogeyn wey wararkoodii weeyaan qis- qisadoodii wey nuuxiihaa waan waxyoonaynaa ilayka adiga aan kuu waxyoonayno adiga aan kuu waxyoonayno waxii baan kugu ogeysiinaynaayoo aan kuu sheegaynaa weeyaan maa kunta ma aanad ahayn nabiyullaahi nuuxow tacla nabiyullaahi maxamedow nabigeena lala hadlaya maa kunta ma aadan ahayn nabiyullaahi maxamedow taclamuhaa qisadaas oo nabiyullaahi nuux qisadeeda mid og ma aadan ahayn anta adigana ma aadan ogeyn walaa qawmuka dadkaagana ma aynan ogeyn adiga qomkaada midna ma aynan ogeyn min qabli hada ay min qabli hada alqur'aan min qabli hada aliixaa'i bilqur'aan waxyooshaha qur'aanka laguu soo waxyoodo horteed mid garanayay ma aadan ahayn qisada nabiyullaahi nuux dadkaaguna ma aynan aqoonin ilaahay baa kuu waxyooda rabbigii ogaa baa kuu soo waxyoodo kuu sheegay weeyaan fasbir sabir marka nabiyullaahi nuuxow oo waxa nabiyullaahi maxamedow calayhi salaatu wasalaam fasbir sabir nabiyullaahi maxamedaa loo jeeda ku sabir qoomkaada dhibka ay maaragtay yani kuu geysanayaan waxaad ku sabirtaa tawxiidka iyo khayrka yani maaragtay aad dariiqa xaqa dadka ugu yeerayso ku sabir maxaa yeelay ina alcaaqibata ciribta wanaagsan caaqibada wanaagsanoo shayga wuxuu ku dambaynaya teeda wanaagsani lilmuttaqiina dadka ilaahay ka baqabaa iskale muttaqiinta ayaa iskale adiga marka sabir baa laleeyahay dulqaado caaqibada dadkaasaa iskale weya aayaddan qur-aanka way ku badan tahay noocaan oo kaleeta ah qisada markii qisooyinka laga sheekeeyo in la yidhaahdo yacni maadaama nebiga uusan maaragtay ummi ahaa oo laa yaktubu walaa yaqra waxay tusinaysaa inuu rasuul ilaahay yahay qisadii nabiyullaahi nuux yani sidii adigoo arkayo waktigiisii oo kalea lagaaga sheekeynaya adoo la joogo oo kale marka markii qasaska noocaas oo kale loo sheego qur-aanku way ku badan tahay in la yidhaahdo yacni ma aadan garanaynin annagaa kuu waxyoonay nebigina waxay ku ogaanay bay marka ku tusin weeyaan waxaan arkay soo marnay yacni maaragtay waxaan soo marnay fi suurati waxaan kusoo marnay al- al- maaragtay suurat waxaan ujeedaa fi suurati ali cimraan ali cimraan markii laga sheekeynayo qisadii maryama nabiyullaahi zakariya siduu u kafaalo qaaday iyo wixii dhex maray yacni ayago ay ku doodeen yaa kafaalo qaadayo maryama oo nabiyullaahi ciise hooyadii ah qisadeedii markii laga warramay allah muxuu yidhi dalika min anbaa'i lghaybi nuuxiihi ilayka wma kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum ayuhum yakfulu maryam wamaa kunta ladayhim id yakhtasimuun markay doodayeen ama qalmahooda qalin qalinyaashooda ay qori tuuranayeen biyaha ay ku dhex ridinayeen kii qorigiisa usoo baxaan oo maryamo kafaalo qaadi lahaa adigu lama aadan joogin nabi maxamedo laakiin ilaahay baa kuu waxyoodo kuu sheegay waan arki doonaa fi suurati yuusuf markii allah qisada nabiyullaahi yuusuf oo ka warramo oo qisadaa la dhameeyo hadalkaasoo kale al dhihi dalika min anbaa'i lghaybi nuuxiihi ilayka wamaa kunta ladayhim id ajmacuu amrahum wahum yamkuruun markay yuusuf makriga iyo khiyaanada ay u samaynayeen ay u kulmeen walaalihii goobjoog ma aadan ahayn laakiin ilaahay ba ku waxyooday waxyi baad ku ogaatay wey kanna waxyiga uu nabiga ku ogaaday salawaatu llahi wasalaamu caleyh tilka taas oo qisada nabiyullaahi nuux wey waxaa la ishaaray min anbaa'i lghaybi waxyaalaha maqan warriyaalkoodii wey oo nuuxiiha aan waxyoonayna ilayka adiga aan ku waxyoonayna nebi maxamedo waxyii baad arrintaani ku ogaatay iskama aadan ogaanin ilaahay baa ku waxyooday weeyaan maa kunta ma aanad ahayn taclamuhaa mid garanaya oo yiqiinay anta adiga iyo walaa qawmukaba adiga iyo dadkaaga ma aadnan aqoonin qisadaa nabiyullaahi nuuxa xitaa ma aadnan garanaynin weeyaan min qabli haada qur-aankan hortii waxyooshahan laguu soo waxyooda horteed ma aadan garanaynin qisadan laakiin ilaahay baa ku waxyooday sidaasaad marka ku garatay weeyaan fasbir sabir nabiyullaahi maxamedow oo marka maadaama qisadii nabiyullaahi nuux aan kas laga soo sheekeeyey qas- qasaskii suurat suuratu huud lagu sheegayna qisadii ugu horreysay ay ahayd waa taa nidhi tasliya ku jirto nabigaa la leeyahay nabiyullaahi nuux saasaa loo beeniyey waa lagu jees jeestay dhib badanaa loo geystay ku sabir baa laleeyahy marka dulqaado siduu nabiyullaahi nuux uu u sabray oo kale adna waa lagu dhibayaa ee sabir dulqaado weya fasbir sabir nabiy llaahi moxamedow maxaa yeelay ina alcaaqibata ciribta dambe lilmuttaqiina dadka ilaahay ka baqaaya iskale muttaqiinta iskale weeye caaqibada muttaqiinta iskale siduu ilaahay qur-aanka ku sheegay dadkaas rususha iyo atbaacdooda baa ciribta dambe iskale walaqad sabaqat kalimatuna licibaadina almursaliin inahum lahum lmansuuruun waina jundana lahum lgaalibuuna ilahay leeyahy kataba allahu la aglibana ana warusulii ina allaha laqawiyu casiiz إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يعني ويوم, ويوم يقوم الأشهاد sidaas oo kale weeyaan marka yani waxay leeyihiin nasriga iyo guusha dadkaas ayuu ilaahay siiyaa weeyaan hada wabillahi tawfiiq sala allah wasalam ala nabiyina